iyada oo weli magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya laga dareemayo deganaansho la-aan dhinaca siyaasadda ah markii toddobaadkii hore ciidamo ka tirsan nabadsugidda soomaaliya ay soo xidheen siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka tirsan madaxda mid ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalka kaasi oo markii dambe maxkamadda gobolka banaadir ay sii daysay ayaa waxaa kulan ballaaran muqdisho ku yeeshay madaxda afar xisbi siyaasadeed oo ka mid a xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira iyo xubno ka mid a xildhibaanada laga soo doorto deegaanada hirshabeelle iyo galmudug kuwaas horshir jirayd oo ay warbaahinta u qabteen kaga hadlay xaaladaha dhanka siyaasadda ee dalka weerarkii lagu qaaday hoyga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo arrimo kale xisbiyada kale ah madasha horusocod daljir wadajir iyo kulmiye ayaa kulanka ka qayb galay waxaana qodobada ugu muhiimsan ay ka hadleen ka mid ahaa weerarkii iyo xarigii siyaasigaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a madaxda xisbiga wadajir iyo baaq ay u direen madaxda ugu sarraysa dalka iyadoona halkaasi laga soo saaray warmutiya dhowr qodob ka kooban xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur ayaa sheegay in wax laga xumaado ay ahayd weerarkii xilli habeenbara lagu qaaday siyaasigaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaana ay dowladda uga digeen in haddii laga aragti duwanaado aysan xoog adeegsan taasi oo ay sheegeen inay tahay wax aan la aqbali karin siday yidhaahdeen weerarkii xarunta xisbiga wadajir ee dadka badan lagu dilay lagu dhaawacay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur welina dulmigiisii iyo maxkamadihii iyo wixii iyo qaabkii qaabdarrada ahay loo xirana ay weli jirto iyo arrintii kale oo labada xildhibaan ku saabsanayd ee sharaf dilka ahayd runtii aad baan arrintaas uga xumaannay dalkaanna dib uma noqonayo waxa la damacsan yaho villa soomaaliya lagu damacsan yahayna weerarkaas iyo labada xildhibaan ayaa bannaanka soo dhigay dadka soomaaliyeedna way arkeen xisbiyadanna waa kuwa hadda ka dhiidhiyey maamul goboleedyadu ka dhiidhiyey odayaashii dhaqanku ka dhiidhiyey dalkan waxaan leenahay madaxda hadda joogta waxaa laydinku doortay sanduuq qori laydinkuma dooran waxaa runtii dhanka kale aan rabaa inaan adkeeyo maalmahan oo dhan waxaa dalka ku soo batay waa muwaatiniin iyo dad qalindumis waxaan runtii aad uga soo horjeednaa ee dalkan wax badan baa lagu soo waday cabdulaahi yuusuf xilligiisii cabdiqaasim xilligiisii xilliyadii ka dambeeyey intuba dadka kale aragti duwan way wada noolaayeen markii dimuqraadiyad dalku u jahaystay waxay noqotay villa soomaaliya deriskeeda qof deris la ah inuu ka aragti duwanaan karo qofka villa soomaaliya jooga taasna dowladnimada casriga ayaa leh villa soomaaliya inay aaminto ama ay ku salayso siyaasaddeeda haddaad iga aragti duwan tahay waxaad astaahishaa in lagu dilo waxaan xaq u leehay inaan ku xidho waxaan xaq u leehay inaan xukumo runtii waa nasiib dar mana ahan shacabka soomaaliyeed shacab ahaan iyo siyaasiyiin waxay aqbali karaan mana u malaynayo in qarniga kooiyo labaatanaad ay tahay miiniska ama habka ugu habboon ee lagu raadiyo xukun siyaasadeed xildhibaan saabir nuur shuuriye oo ka mid a xildhibaanadii ee dhowaanta lagu eedeeyey inay dhaqaale ku soo qaateen burburinta qaranka soomaaliyeed oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadkii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday siyaasigaasi cabdiraxmaan cabdishakuur inaan looga hari doonin oo ay dad badani xililkooda ku weyn doonaan siduu yidhi markuu dib u furmo kalfadhiga baarlamaanka bisha februari ee sannadda
aniga waxaan ka mid ahay xildhibaanadii sida maaragta aan ka fiirsashada lahayn xadgudubka ahaa uu xereelaalyuhu u soo eedeeyey inay galeen maxaanku yidhahdaayey qarandumis waxaan u malaynayaa qarandumis macnaheedu in afka laga yidhahda waa sahlan tahay qof walba oo waxgarad ahna waa dareemi karaa inaan wax qarandumis la yidhaahi ayse dalkan ku jir qarandumis waxaan u naqaanaa dagaalka shabaabku oo halkaas ka soo wadaan u naqaanaa qaranka raba inuu burburiyo ma ahan maantay markii lagu soo duuli lahaa xisbi iyo dad shacab ah ee meel jooga waan la soconnaa amniga dalku inuu faraha ka sii baxayey belihii lasoo dhaafoo dhan ummad badan oo soomaaliyeedna ku naf waayeen dowladdu waxaa u mudnayd runtii inay ku mashquusho difaaca shacabka arrintaas marka arrin aad u foolxun weeye waa ka digaynaa waxaan leennahay dib isugu noqda waxaan kaloo rabnaa inaan sheegno inaan laysaga hari doonin soomaali waxay u baratay wax intii la sameeyo layska ilaawo horo looga socdo waxaan cod dheer ku leennahay dadkii meeshaas ku naf waayey iyo sharcigii la jebiyey inaan marnaba laysaga hari doonin oo wax badan la iska weydii doono waxaan rajaynaynaa in dad badani ay ciqaab la kulmi doonaan maaragtay ku wey doonaan xilalka ay ahaayaan ay ku wey doonaan aan rajaynayna insha allahu tacaala markii baarlamaanku haddii ilaahayd ma dibna ugu furmo february insha allah gudoomiyaha xisbiga wadajir kamaal guutaale ayaa ugu dambayntii warbaahinta u akhriyey war-saxaafadeedkay xisbiyadu soo saareen waxaa ayaan darro ah in hoggaanka dalku si lama filaan ah uu weerar dhiig badan ku daatay ugu qaaday xarunta xisbiga wadajir ee magaalada muqdisho weerarkaas ku dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed weerarkaasi wuxuu ahaa faldembiyeed ka horjeeda shuruucda iyo dastuurka dalka kaasoo halis ku ah hannaanka siyaasadeed siyaasadeed iyo dimuqraadiyadda dalka lagu waday inay ka hana qaado wuxuuna dhaawac ku yahay hannaanka dowladnimo ee ku salaysan axsaabta badan ee salka ku haya kala aragti duwanaansho arrimaha siyaasadda dalka annagoo dhanka kalena u aragna in xadgudub cad uu ku yahay xuquuqda xurriyadda iyo karaamadda muwaadiniinta waxaan sidoo kale dhaleecaynaynaa xabsigii sharci darrada ahaa ee loo geystay mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame handadaadii magacdilkii iyo cagajuglayntii isugu jirtay ee uu xer ilaaliyaha ku sameeyey xildhibaanada siyaasiyiinta iyo warbaahinta horta ah waxaan uga digaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay u adeegsadaan ciidamada qalabka sida dilalka iyo argagixinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan taas oo aan waxba midka ay qabaan argagixisada al-shabaab islamarkaana wiiqaysa kalsoonida shacabka iyo siyaasiyiin ku qabi karaan ciidamada qalabka sida si kastaba siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa maxkamadda gobolka banaadir ee fasaxday koob iyo labaatanki bishan markii ay sheegtay inay weysay cadaymo ku filan eedayntii loo soo jeediyey waxaase maanta maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir ay dib u furaysaa dacwadda kiiska loo haystay siyaasigaasi war qoraala ay soo saartay maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa loogu yeeray in dhegaysiga dacwadani loo haysto siyaasigaasi uu kasoo qayb galo xeeralyaha guud ee qaranka kaasi oo horey uga hor yimid go-aankii maxkamadda ay kusii daysay koob iyo labaatankii bishani sidoo kale waxaa loo yeeray dhammaanba qareenada iyagu ku howlanaa arrintaasi si ay goobjoog uga noqdaan dhegaysiga dacwaddan oo lagu wado in maanta dib loo furo